warkan qoraalka ah ayaa lagu sheegay in hogaamiyaasha siyaasadda soomaaliya ay waajib ku tahay in ay sare u qaadaan mas-uuliyadooda ayna muujiyaan inay siyaasad nabadeed ay oggolaanayso wax wada wadaag warkan ka soo baxay ergeyga midooda yurub ayaa lagu tirtirsiiyey baarlamaanka soomaaliya oo ah xubinta ugu muhiimsan ee hay-adaha federaalka inay mas-uuliyad gaara iska saaraan wakhtiga adag iyagoo markaasi kula dardaarmay in ay sharaf u yeelaan howlahooda iyo hay-adaha dowliga ah ugu dambeyntiina waxaa lagu xusay qoraalkaasi inay soomaaliya u baahan tahay nabad iyo hoggaan siyaasadeed oo mas-uul ah iyagoo xusay in labaiyo labaatan bilood uun ay ka dhiman tahay labada kun iyo lix iyo tobanka oo ah markii la qorsheeyey in ay doorasho ka dhacdo dalka inta ka horeysana laga dhur sugayo dowladda inay soo dhammaystirto dhismaha maamulada dalka midooda yurub waxay xuseen in ay ka go-an tahay taageerada soomaaliya iyo dadaalada lagu xalinayo xasaradaha taagan dhanka kalena war kale oo qoraala oo kasoo baxay ergeyga qaramada midoobe ee soomaaliya nicholas key ayaa muujiyey inuu aada uga walaacsan yahay xasaradaha siyaasadeed ee ka dhexeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed oo khatar gelinaysa dadaalka dalka ugu jira inuu gaaro ujeedooyinka siyaasadeed ee muhimka ah ee lagu qeexay barnaamijka aragtida labada kun iyo lix iyo tobanka ergeyga gaarka ah nicholas key ayaa ugu baaqay dhammaanba dhinacyada isku haya khilaafka inay raadiyaan xal meel dhexaad ah oo labada dhinac raali geliya oo u oggolaanayo horumarka ay soomaaliya ka gaarta dhanka siyaasadda iyo amnigu inuu sii socdo hakasha la-aan waxaa kale oo uu sheegay inuu garowsan yahay oo uu og yahay xilkasnimada xildhibaanada baarlamaanka ee isxilqaamay iyo howsha adag ee ay hayaan laakiin waxa uu ka walaacsan yahay eedeymo sheegaya in qaar ka mida xildhibaanada la weydiisanaya inay codkooda lacag siistaan iyadoo laga yaabo buu yidhi inuu dhaco mooshin kalsooni kala noqosho ah taasoo dhabarjab ku ah horumarka ay soomaaliya u qaadayso dhanka isla xisaabtanka iyo hufnaanta mudane key waxa uu ku celiyey baaqii uu dhowaan jeediyey xoghayaha guud ee qaramada midoobey bankimuun oo ku baaqay in heerka ugu sarreysa ee dowladda federaalka laga helo midnimo siyaaseed iyo howlaha la hayo oo si wadajir ah loo sii wado wuxuuna sheegay in tallaabo kasta oo loo qaado dhinaca xasilooni darrada siyaasadeed lagu wargelin doono golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo la ogeysiin doono in tallaabooyinkaasi ay khatar gelin karaan qasna ka abuuri karaan mustaqbalka hirgelinta barnaamijka aragtida labada kun iyo lix iyo tobanka